رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين darsigeennii hore walaalayaal waxaynu ka warannay axkaamta xajka arrimo ka mid a waxaa u dambeeye o aynu ka hadalnay arrimaha culimadu ay ku magacaabaan maxduuraat lixraam waxyaabaha qofku markuu ixraamto mamnuuc ka noqonaya oo shareecadu ay u diiddo o ay ka xarimtay iyo qofka waxyaabahaasi sameeya xaaladaha uu yeelanayo iyo xaalad walba waxaa ku waajibaya ee la gudboon darsigeenna caawa waxaaynu ku bilaabi doonaa maa laa ba'sa bihi lilmuxrim waxyaabaha aanay dhibaato lahayn qofka muxrimka ah inuu sameeyo bimacnaa loo ogol yahay oo xajkiisu uu ansaxaayo oo aanu kuna dembaabahayn haddii uu sameeyo oo mubaax u ah waxyaabahaasi haddii aynu dul marno waxaa ka mid ah aliqtisaalu ligayri ixtilaam iyadoo qofku aanu janaaboobin oo maydhasha aanay ku waajibin waa iska maydhan karaa si uu isu nadiifiyo amaba se uu isu qaboojiyaba sida bukhaari iyo muslimba ay warinayaan wuxuu yihi saxaabiga la yidhaahdo abu ayuub kana anabiyu sala allahu alayh wasalam yaktasilu wahuwa muxrim rasuulku wuxuu ahaa mid maydha isagoo muxrim oo xaj amaba se cumra ay u xidhan tahay saxaabada rasuulkuna sidaa waa samayn jireen sida cumar iyo iyo cabdullaahi ibnu cabbaas waxaa la weydiiyey cabdullaahi ibnu cabbaas radia allahu canhu qofku isagoo muxrima biyo madaxa ma iskaga shubi karaa si uu isu qaboojiyo markaasaa wuxuu ku jawaabay laa ba'sa bih in allaha yaquul ina allaha yuxibu atawaabiina wa yuxibu almutaطahiriin dhibaato ma laha qofka muxrimka ahi biyo inuu madaxa ku shubto waayo ilaahay wuxuu tilmaamay inuu jecel yahay kuwa toobad keena iyo kuwa isdaahiriyaba marar kale waxa uu tilmaamay cabdullaahi ibnu cabbaas radia allahu canhu dadka xujaajta ahi inay maydhaan waxaanu idhi ilaahay subxaana watacaala uskagiina iyo siifadda uskaga ka dhalanaysa wuxuu ku falayaa ma jirto oo hamoodin bimacnaa khayr iyo wanaag inaad ku kororsanayso haddii maydhashada aad dayso oo uskag fara badani jidhkaaga uu fuulo amaba se dharkaagaba waxaa qofka muxrimkaa u bannaan sidaasoo kale inuu bedelo labadan ba ee uu ku ixraaman yahay dumarka laftoodu dharkii ay xidhnaayeen waa bedeli karaan oo qofku dhowr ixraam shan ixraam lix in ka badan in ka yar waa samaysan karaa oo shardi ma aha dharkii markii u horreysay uu ku ixraamtay inuu xidhnaado ilaa xajka uu dhammaynayo waa u bannaan tahay dharkiisa inuu bedelaa waana mid saxaabada rasuulka ridwaan ullahi calayhim iyada lafteedu ka sugnaatay waxaa u bannaan qofka muxrimka ah inuu feedho oo rasuulku sala allahu alayh wasalam caaisha ayuu sidaa faray sida bukhaari iyo muslimba ay warinayaan laakiin waxaa muhima inaanu u qasdiyin inuu timaha iska daadiyo haddii feedhashada ujeeddada uu ka leeyahay ay tahay inuu timaha ku jaro uu iska daadiyo wuxuu noqonayaa qof wixii loo diiday sameeyey laakiin isagoo weliba timihiisa u turhaaya inuu feedhaa dhibaatoma lahaa qofkii muxrimkaa rag iyo dumarba waxaa kaloo dhibaata aanay ku jirin inuu madaxiisa xoqo iyo inuu jidhkiisa kalaba xoqo caaisha radia allahu canha ayaa la weydiiyey arrinta caynkaasiya oo xajka arrimihiisa caalimo ku ahayd oo saxaabada kale xataa ay u noqon jireen markaasaa caaisha waxay tidhi nacam falyaxkukhu walyashdud muwaطa ayaa imaamu maalik uu ku soo saaray ha xoqo bay tidhi madaxiisa oo weliba hadduu doonaayo ha ku adkeeyo jidhkiisa kalena waa la mid bal rasuulkeenna sala allahu alayh wasalam ayaa markuu maydhanaya sidaas sameeyey oo abu ayuub wuxuu yihi radia allahu canhu fasaba calaa ra'sii uma xaraka ra'sahu biyaday faaqbala bihima waadbar rasuulku isagoo muxrima markuu maydhanayey tinihii ayaa biyihii uu ku shubay kadibna rasuulku sala allahu alayh wasalam farihiisa ayuu ku dhaqdhaqaajiyey isagoo marna xagga dambe u kaxaynaya marna xagga hore usoo kaxaynaya sidaa awgeed baa imaamu nawowi raximah allahu tacaala wuxuu tilmaamay marka madhabka shaaficiyada uu ka warramaayo qofka muxrimkaahi madaxiisa inuu xoqaa inay bannaan tahay inaana isku khilaafsanayn waxaase intaa uu raaciyey qaaluu yarfuqu lianlaa yantufa shacra laakiin waa inuu u tudho hadduu madaxa xoqanayo si aanu timihiisa aanu u jarjarin waxaa qofka muxrimkaa u bannaan inuu istoobo walow toobniinkaha kaba dhalato in timihiisa qayb ka mida uu jare nabiyuna moxamed sala allahu alayhi wasalam ayaa sida bukhaari iyo muslimba ay warinayaan min xadiid ibnu buxayna ixtajama anabiyu wahuwa muxrim rasuulku sala allau alayh wasalam wuu istoobay isagoo muxrima weliba fii wasati ra'sihi madaxiisa bartankiisa ayaa rasuulku sala allahu alayh wasalam uu iska toobay saa awgeed ba wuxu uhi shekhu lislaam ibnu taymiya walaa yumkinu dalika ila maca xalqi bacdi shacr madaxa bartankiisa in la toobaa suurtagal ma aha ilaa timaha qayb ka mida dee in la jaro ama la xiiro mooyaane marka hadduu doonayo inuu istoobo halka madaxa ka mida ee uu rabo inuu iska toobo timaha waa ka xiiri karaa waxaa qofka muxrimkaa u bannaan waxyaabaha udugaa inuu ursado isagoo aan uga jeedin arrinta caynkaasiya inuu naftiisa ugu raaxeeyo hadduu tusaaleaan cabar iibsanayo ama gabadhii uunsi ay iibsanayso qofku isagoo muxrima waa ursan karaa ibnu cabbaas baa arrinta caynkaasiyo dhib aanu arki jirin sida ibnu abi shayba musanafkiisa uu ku wariyey bal wuxuu yihi ibnu cabbaas almuxrimu yadkulu alxamaam qofka muxrimka ahi xamaamku waa meesha lagu maydho waa gelaya bimacnaa waa maydhanaya wayanzicu dirsahu ilkuhu haddii ay xanuunaanna iligu waa iska saari karaa wayashumu rayxaan rayxaankana waa ursan karaa waida inkasara dufruhu taraxa haddii cidiya ay jabto ay ka laalaadana waa iska tuuri karaa bu ihi ibnu cabbaas wayaquulu amiituu cankum aladaa faina allaha caza wajala laa yasnacu biadaakum shay rawahu lbayhaqi fii sunani waxau odhan jiray waar dhibaatada wasakda iyo uskaga iska reeba ilaahay waxba dhibkiina iyo uskagiina ku fali maayo macanaa dadka xujaajta o isnadiifiya sidaas ayaa ibnu cabbaas u odhan jiray daliil markaa diidayo qofka muxrimka ahi udugii isagoon ismarin ahayn in urtiisu ay sankiisa soo gaadhaana ma jiro waxaa kaloo qofka muxrimkaa u bannaan guntiga uu xidhan yahay inuu suun uu ku adkeeyo amabase kiishad inuu xidhaa waa u bannaan tahay markii caaisho la weydiiyey waxay tihi wamaa ba'sun oo inuu kiishada xidhaa maxaa ay yeelaysaa liyastawtiq min nafaqati war ha adkaysto qof waliba sahaydiisa macanaa qofkii waxa weeyaan haddaanu kiishad xidhan meel uu ku rito sahaydii heli maayo marka kiishaduna libaas iyo dharkii laysu diiday ka mid ma aha oo daliil ka mamnuucaya ma jiro ha iska xidha bay tihi caaisha radia allahu canha waxaa la mida saasoo kale fargalkii waa iska xidhnaan karaa qofkii muxrimka ahaa oo saacaddii waa xidhnaan karaa oo muraaidii indhaha waa xidhnaan karaa oo guntigaasi waktigii saxaabada la xidhan jiray ee qofka muxrimka aan loo diidi jirin ayunbaa kuwana ay la mid yihiin taabiciinta qaarkoodna waa ka sugnaatay daliil diidayaana ma jiro haddii ay mamnuuc tahay arrimahaasi oo qofka muxrimka aan la ogolayna qur'aanka iyo sunnuhu kama aamuseen wamaa kaana rabbuka nasiya wax ilaahay uu ilaabeena ma jirto arrin walba ilaahay xukunkeeda waa caddeeyey xayawaanaadka dhib dhibka leh dadka bani aadamkaa dhibaateeya ama xoolahooda qofka muxrimkaahi waa dili karaa qofka muxrimka waxaa loo ogol yahay inuu ku indhakuusho indhakuul aan udug lahayn oo waxaa fii saxiixi muslim ku sugan in faatima radia allahu canha bintu rasuuli illaah iyadoo la socota rasuulka ilaahay oo muxrimada inay indhakuulatay cali oo zawjkeedii ahina waxa uu ka soo ixraamtay oo uu ka soo xajiyey xagga iyo yeman markuu arkay iyadii oo indhakuulan arrinta caynkaasiyo waa ku qabsaday dabeetana faatima waxay ugu jawaabtay ina abii amaranii bi haada aabbahay baa sidaa i amray aabbaheed waayo wa rasuulu llah calayhi afdal salaatu watasliim markaas waxaan adiga kaa dhagaysan maayo diidmada arrinta aad diidan tahay oo rasuulki ilaahay baa ii fasaxay ibnu cumarna wuxuu odhan jiray yaktaxilu lmuxrim biayi kuxlin shaa maa lam yakun fiihi tiib qofka muxrimkaa indha kuul kasta waa isticmaali karaa laakiin waxaa shardi a un inaanay udug aanay lahayn indhakuushaa uu isticmaalaya sidaas oo kale gabadhii muxrimadda ahayd xuliyigii waa xidhan kartaa dahabkii inay iska furtaa waajibkuma aha waxaa kaloo isticmaali kartaa xidnihiina waa isticmaali kartaa oo xidnaha waxaa la yidhaahdaa uduga laysu diiday ka mid maaha sa ogeed baa shaaficiyadu iyo xanaadiladuba waxay yidhaahdaan gabadha muxrimadda ahi haddii ay isticmaasho xinne ay ismariso ama timaha ha mariso ama jidhka kaleba ha marisee waa arrin u bannaan arrimaha caynkaasiya iyo wax allaale wixii aanu daliil mamnuucininba qofka xaajka ama qofka muxrimkaa waa wax u bannaan oo xalaalo ah wixii daliil u diiday ayuunbaa mamnuuc ka noqonaya qofka muxrimkaa qofkii muxrimka ahaa ama xajiyaye marka uu soo gaadho magaalada maka dariiqu doonaya marka hore ha ku yimaado ama beriga ha ka yimaado ama jawiga ama xagga badda marka uu soo gaadho magaalada maka wax kale inuu ku mashquulo maaha waa inuu degdego xagga iyo almasjid alxaraam rasuulkeenu sala allahu alayh wasalam markuu soo galay magaalada maka hawl kale uu qabtay ma jirto markiiba hawshiisa wuxuu ka bilaabay inuu tegey masjid alxaraam almasjid alxaraam xukunkii masaajidda ayuu leeyahay masaajidda kalena waa ka fadli badan yahay markaad gelaysa waxaa lagaa rabaa inaad lugta midig ku gasho waxaa kaloo lagaa rabaa oo sunno ah inaad akrido ducaau dukhuuli lmasjid ducada masaajidka lagu galo intaa dabade masaajidka markaad gasho hawshaada waxaad ka bilaabaysaa inaad kacbada aad ku dawaafto gurigaa ilaahay subxaana wa tacaala halkaa ka dhisan ee ilaahay uu sharciyeeyo uu amray in lagu dawaafo kacbada marka lagu dawaafayo dawaafkaasi haddii qofku uu yahay qof mutamatica dawaafkii cumrada ayuu noqonaya hadduu yahay qof qaarina ama mufrida waxa uu noqonayaa dawaafu lquduum ayaa magaciisa lahaa dawaafkii soo gelitaanka maka dawaafku wuxuu ka koobanya toddoba wareeg waxaa dawaafku uu ka bilaabmayaa xajarul aswadku rukunka kacbada uu kaga jiro halka ku beegan xajarul aswadka qofku haddii uu taaban karayo markaa dawaafka uu bilaabayo iyo mar kasta oo uu soo maraba inuu taabto ayaa sunno ah oo weliba haddii uu dhunkan karaayo uu dhunkado haddaanu taaban karahayn ama hadduu taaban kari waayo zaxmad iyo cidhidhi meesha uu ka jiro oo uu ka baqdo dadka inuu dhibaateeyo ama isaga in la dhibaateeyo sidii qof salaamaya ayaa gacanta uu u taagaya inta dhinaciisa bidix xagga kacbada uu xigsiiyo marka dawaafka uu bilaabayo kacbadu xagga bidix waa inay kaa xigto marka gacanta uu taagayo wuxuu raacinayaa allahu akbar sida rasuulkeenu sala allahu alayh wasalam uu sameeyey bismi illaahi hadduu ka horraysiiyu idhaha bismi illaahi allahu akbar in bismi illaahi allahu akbar taa laga horraysiin karaana saxaabada rasuulka ayaa ay ka sugnaato waxaad iska ilaalisaa xajarul aswadkaa dadka inaad ku dhibaatayso ama naftaadaba inaad dhibaato geliso sidii xajarul aswadka aada u gaadhi lahayd oo rasuulku isagoo cumar ibnu khadaab la hadlaya wuxuu yihi yaa cumar inaka rajulun qawiyun falaa tu'di daciif war cumarow nin xoog badan baa tahay dadka taagta daran ha dhibin waidaa aradta istilaama alxajar fain khalaa laka fastalimhu wailaa fastaqbilhu wakabir haddaad doonto xajarul aswadka inaad taabato haddaad isagoo bannaan hesho taabo oo gacantaada gaadhsii haddii kalena intaad xaggiisa u jeesato allahu akbar uun dhih tirmidii baa xadiidka warinaya xajarul aswadka in la taabto haddii ay kuu suurto gasho adigoon cidna aan ku dhibaatayn fadli weyn bay leedahay oo rasuulku xajarul aswadka iyo rukunka kale ee ka mida arkaanta kacbada a rukun yamaani la yidhaahdo ee xajarul aswadka xagga bidix ka sii xiga wuxuu tilmaamay labadaa taabashadoodu inay qofka dembiga ay ka hoobinayso macnaa ilaahay subxana wa tacaala asbaabta dembiga uu ku dhaafo ayaa arrintaasi ay ka mid tahay taabashadaa ama salaantaa dabadeed dawaafkaagii ayaad bilaabaysaa dawaafku waa wareegga kacbada lagu wareegaayo wareega intaa la wado wax ducaa oo gaara oo rasuulka sala allahu alayh wasalam ka soo aroortay oo in la akriyo rasuulku uu jideeye ma jirto waa inaad ilaahay xusto oo haddaad doonayso qur-aan aada akrisato oo ilaahay subxaana watacaala aada barido khayrka adduunye ka aakhiraba aada weydiisato markaa la marayo inta udhaxaysa rukunkaa yamaanigaa iyo kaa xajarul aswadku uu ku jiro ayaa rasuulku sala allahu alayh wasalam uu jideeyey in la akriyo ducadaa rabbana aatina fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana wa qinaa cadaaba annaar meel kacbadaa ka mid oo la taabanayo ama laysku masaxaayo oo aan xajarul aswadkaa hore aynu u tilmaamnay aan ahayn iyo rukunka yamaanigaa oo isna ay sunno tahay in la taabto in la dhunkadaana ma soo aroorin gacantii lagu taabto in la dhunkadaana ma soo aroorin in la taabto ayuunbaa isagana sunnaa labadaa meelood meelaan ahayn oo kacbada laga taabanayo ama gacanta lagu masaxayo ama laysku dhajinayo ama la dhudhunkanaya oo rasuulka sala allahu alah wasalam ka sugnaatay iyaduna waxa weeyaan ma jirto sawaabka caynkaasiya waxaa ka mid ah axkaamtiisa iyo arrimaha la xidhiidha ninku marka uu bilaabayo dawaafka waxaa sunno ah inuu jeeni qaarto idibaaca waxaa la idhaha inuu sameeyo dibaacu waxa uu yahay in garabkiisa midig uu baneeyo oo maradii markaa kilinkilada midig hoosteeda markaa uu mariyo sidaa iminka aad i aragtaan oo kale arrinta caynkaasi ahay sida raajixee saxiixaa waxa ay ku gaar tahay dawaafka u horeeya dawaafyada kale sida dawaaful ifaadaha inoo soo socdiyo dawaaful wadaaca kacbada lagu sii sagootiyo midnaba idibaaca la samayn maayo sida saxiixaa sidaasoo kale qofku intaa uu xajka ku dhex jiro jeeni qaarashadaa samayn maayo taa waxaan u leeyahay waxaad arkaysaa dad markay xiraamtaan markiiba saa u jeeni qaaranaya maaha taasi sunnadii rasuulka sala allahu alah wasalam arrinta caynkaasina jahli bay ku dhisan tahay inta dawaafkaa lagu jiro ayuunbaa jeeni qaarashadaa la samaynaya marka la bilaabayaa la samaynaya marka dawaafkaasi uu dhammaadana ba-adu sidiisii ayaad ku ceshanaysaa oo garabkii midig ee marka hore aada banaysay waad qarinaysaa marka arrinta caynkaasi iyadana dadka xujaajtii waa inay ay ku baraarugsanaadaan waxaa kaloo iyaduna axkaamta dawaafka la xidhiidha ka mid a dawaafka hore waxa uu samaynayaa inuu qofku degdego sidii wax guclaynayo kale ayaa uu iska dhigayaa saddexda wareeg ee hore sida rasuulkeenu sala allahu alah wasalam uu sameeyey inta udhaxaysa rukunkaa yamaaniga iyo xajarul aswadka si caadiya buu isaga soconaya laakiin inta kale inta uu kacbada ku dawaafayo waxa uu samaynaya ramliga waxaa la dhaha ama guclayn ayuu samaynaya arrinta caynkaasina ragga ayay ku gaar tahay oo dumarku si caadiya ayay isaga soconayaan waa intaana markaa dumarka laftooda lagu baraarujiyo dawaafku markaa waa inuu noqdo mid qofku kacbadii uu ku dawaafayo oo qaybta yar ee xijiru ismaaciil dadku imika u yaqaaniin ee soo ardaayan hidaarka yare sida kacbada dhinaceeda uga soo dhisan iyo kacbada inta udhaxaysa in badan oo kamidi lix dhudhun ilaa shan dhudhun kacbadii ayay kamid tahay ee quraysh ayunbaa gaadhsiin kari weyday markay dooneen dhismaha kacbada inay cusboonaysiiyaan marka markaad dawaafaysa qaybtaa hagelina iska ilaali haddaad qaybtaa gasho aada dhex marto dawaafkaasi kuma xisaabsana waayo kacbada dhexeedii qof ku dawaafay baad noqonaysa kacbada dhexeeda in lagu dawaafana lagaama rabin ee waxaa lagaa rabay kacbada inaad ku wareegto dawaafkaagu waa inuu ka bilaabmo xajarul aswadka haddaad meel kale aad ka bilowdo khalad buu noqonaya mar kastoo xajarul aswadkii aad ka bilowday aad soo gaadho macnaheedu wuxuu noqonayaa hal wareeg baad dhamaysa mar kastoo aad soo gaadhana haddaad taaban karto waad taabanaysa haddaad dhunkan karto waad dhunkanaysa haddii kalena sidii wax salaamayaad xaggiisa intaad u jeesto gacanta aad u taagaysaayo allahu akbar ayuun baad odhanaysaa laakiin marka toddobaada u dambaysa waa arrin xataa dad fara badan oo laga yaabo inay cilmi leeyihin aanay ku baraarugsanayn marka dawaafkii wareegii toddobaada u dambeeye aada soo dhamayso oo xajarul aswadkii aada soo gaadho oo markaa dawaaf dambe aanu ku harhsanayn markaa iyada xajarul aswadka taabashadiisii iyo salaamtiisi iyo allahu akbarti midna ma jirto waayo dawaaf kuuma hadhin marka u dambaysay aad soo dhamayso dawaafkii aad halkii soo gaadho marka hore aad ka bilowday waad dhaqaaqaysaa oo waad iska tegaysaa laakiin lixda wareega u horeeya ayaa mid kasta markaad bilaabayso allahu akbar aada odhanaysaa xajarulaswadka xaggiisa intaad u jeesato haddii markaa taabashadiisa aad ka gaadhsiin weydo dawaafka marka aad dhamaysato waxaa sunnaha inaad tukato laba ragcadood iyadoo aad ka dhigayso maqaamu ibraahim mid adiga iyo kacbada idin dhexeeya maqaamu ibraahim oo meesha yaro quraanadee dhalaalaysa ee kacbada dhinaceeda ku taalla marka maqaamu ibraahimka waxaad ka yeelaysaa mid adiga iyo kacbada idin dhexeeya oo labada ragcadood xaggaa dambe ayaad kala maraysaa waa haddii ay ku suurto gasho hadday suurtogeli weydo cidhiidhi arladu ay noqoto meel allaale meesha ka mida masjidulxaraam ee aada ku tukataba labada ragcood waa kaaga ansaxayaan ajarkoodiina waad helaysaa waxaa sunnaa labada ragcood inaad inaad akrido qul yaa ayuha alkaafiruun faatixada dabadeed iyo suuradda qul huwa allahu axad labadaa ragcood markaad tukato kadib xagga biyaha zamzamka ayaad ukacaysaa berigi hore ceel bay ahaan jirta iminka waa qasbado markaa dhinac walba kaa xiga dhinaca aad ukacda waa kaa xigaan biyaha markaa masjidulxaraam yaalaana waa maau zamzamuun biyaha markaa inaad wax ka cabto ayaa sunno ah rasuulkeenuna sala allahu alay wasalam wuxuu ihi maau zamzam lima shuriba lah biyaha zamzamka wixii loo cabo qofku markuu cabaayo uu niyeysto ayaa biidni illaahi uu ku helayaa biyo barakaysan inayinay yihiin buu rasuulku sheegay oo raashino qofka ay u noqon karaan dawana ay u noqon karaan oo ilaahay subxaana watacaala caafimaad u gelin karo qofkii xanuunsanayey dadka xujaajta waxaynu leenahay fursadda caynkaasiya waa inay ka faa'iidaystaan oo fursadda caynkaasiya inta maka la joogo waa inaan la dayicin oo biyaha barakaysan waa in aada looga qanimaysto wey waxaan intaa ku darayaa oo axkaamta markaa dawaafka ka mida waa inuu dawaafku noqdo toddoba wareeg waa inuu noqdo haddii taaka toddobadaa wareeg ay ka dhiman tahay dawaafkaagu ansixi maayo ee kii intii ka dhinayd inaad ku darto ayay noqonaysaa haddii waktigii dawaafka aad dhamaysay wakti dheeri aanu ka soo wareegin haddii tiradii aad ka shakido waa mid dhici karta inaad tiraatalo toddobadii miyaad dhamaysay mise lixi baad maraysaa mid baa kuu harsan shakiga noocaasi hadduu ku galo haddii dhinacu ku kula xoog roonaado dhinaca kula xoog roonaado inaad qaadanaysa ama ha noqoto inaad dhamayso dhinaca kula xoog roonaado ama ha noqoto inay wax ku harsan yihiin haddii ay shaki arrintu ay noqoto inaad dhamayso inay wax ku harsan yihiin aad kala rajixi kari weydo oo ay istinaadaan inta yar inaad samaysay baad ka soo qaadaysaa oo tusaale inaad lix dawaafto kii toddobaad ku harsan yahay ayaad ka soo qaadaysa oo yaqiinta ayaad ku dhisaysaa inta aada hubto inta marka aad ka shakisan tahay waxaanad samayn baad ka soo qaadaysaa dabeetana inaad la timaadid ayaa ay noqonaysaa in dawaafka markaa toddobadiisaa wareeg laysku xigsiiyo oo aan la kala jarjarinayaa muhima laakiin haddii qofku uu yaro nastay intuu daalo qof xanuunsanaya ayuu noqon karaa qofka xaajka qof weyn oo daa ayuu noqon karaa haddii markaa uu yaro nasto laba wareeg inta u dhaxaysa dhibaato ma laha saxaabada rasuulkuna ridwaan ullahi calayhim way sameeyeen haddii markaa isagoo dawaabkii dhexda kaga jira uu yaro nasto marka uu ku soo noqdo halkiibuu ka bilaabay laakiin nasashadu waa inaanay kula fogaan oo wakti dheeri aanu u dhaxayn dawaabkii markaa halkii aad ku joojisay waktigii aad joojisay iyo waktiga aad bilaabayso wakti dheeri waa inaanu u dhaxayn haddii sidaasoo kale salaadii la aqiimo adigoo dawaafkii ku dhex jira salaada ayaad tukanaysaa marka salaadu dhammaato ayaa dawaafkaagii halkii aad kasii wadaysa soo bilaabi maysid ee waad ku dul dhisaysaa haddii adigoo laba jeer wareegay la aqiimo kii saddexaad ayuunbaad bilaabaysaa xataa adigoo hal wareeg dhexda kaga jira haddii la aqiimo oo salaadu dee dawaafkii ay kaa hor istaagto halkii markii aad maraysay aad joojisay ayuunbaad dawaafkii aad kasii bilaabaysa tiradii markaa hore ee aada la timina waad tirsanaysaa waxaa ka mid a sunnayaasha dawaafka qofku inuu weysaysto oo rasuulku sala allahu alayh wasalam markuu soo galay magaalada maka wixii horreeye uu ku bilaabo wuxua inuu weysaystay dabeetana uu dawaafay sida caaisha ay warinaysa bukhaari iyo muslim ay soo saareen dumarku waa inay iska ilaaliyaan inay ragga ay cidhiidhiyaan oo ikhtilaafka ama isdhexgalkii iyo dhinac isku xoqii shareecadu rag iyo dumarka ay u diiday halkaa marka la tago dee xalaal noqon maayo bal u fiirto saxaabada rasuulka caaisha radia allahu canha oo zawjati nabiya sala allahu alayh wasalam wuxuu leeyahay cataa kaanat caaisha tatuufu xajratan min arijaal laa tukhaaliuhum caaisha radi allahu canha meel ragga ka durugsan bay ku dawaafi jirtay gabadhii dadaalaysana arrin suurtagal waa weeye gabadhii doonaysa rag inaanay istaataaban oo jidhkeeda aanay iyo jidhka raggu aanay isgaadhin waa arrin suurtagal u ah haddii ay dadaasho oo arrintaa ay ka dhab sheegto si aanay ragga u dhex gelin bay caaisha ka fogaan jirtay buu leeyay umu salamo rasuulku sal alay wasalam wuxuu ku yidhi iyadoo la xajiday sida bukhaariya muslim ba ay warinayaan tuufii min waraai nnaas waxaad ku dawaaf dadka xaggooda dambe dawaafkaa ku samee bui rasuulku sala allahu alay wasalam markaa dumarku waa inay ka dadaalaan inay raggii ay dhex galaan ay taataabtaan ama jirkoodu inuu isku dhaco waa inay iska ilaaliyaan wey dawaafkiisii marka uu dhamaysto iyo sunayaashaa ka dambeeyaba waxaa dadkii xaajka ahaa uu u jihaysanaya weliba kii mutamatica ahaa xagga waxa weeyaan mascaha halka lagu saciyo saciga lagu sameeyo meesha safa la yidhaahdo beriga hore buur bay ahaan jirta iminka masaajidkii markii la ballaadiyey wuu gaadhay dhagaxantii safo wax yar baa kasii jooga albaabka baabu safa la yidhaahdo qofkii wax akriyi karaya xataa cid ku dawaafiso haddaanad helin albaabkaa markaad ka baxdo waxaa kugu soo baxaysa safa ayaa kugu soo baxaysa waa meel markaa yaro taagan inta dhagaxaanta meelaynta kalena mar mar baa lagu sameeyey laakiin masaajidka ama dhulka masaajidka intiisa kale waa ka sarraysaa marka buurtaa safa ay kuu muuqato ama taaggaa safa waxaa sunaa inaad akrida aayadda ilaahay labadaa buurood uu ku sheegay ina asafa walmarwata min shacaa'ir illah faman xaja albayta aw ictamar ila akhiri ilaaya oo aad tidhaahdo abdaw bima bada'a allahu bik waxaan ku bilaabayaa waxa ilaahay uu ku bilaabay macnaa safade ayaa ilaahay uu horraysiiyey oo hor sheegay safaan ka horeynaya inaad tidhaahdo waa inaad u baxdo halkaa taagan haddii ay suurtagal tahay ilaa kacbadu ay kuu muuqanayso kacbadu markay kuu muuqato waa inaad xagga kacbada aada u jeedsato dabeetna waxaad akhriyaysaa dikrigaa rasuulkeenu akriyey laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamd wa huwa calaa kuli shayin qadiir laa ilaha ila allahu waxdah anjaza wacdah wa nasara cabdah wa hazama alaxzaaba waxdah intaa markaad akrido waad ducaysanaysa ilahay baad baraysa adoo xagga kacbada u jeeda duca gaari ma soo aroorin khayrka adduunye ka aakhiraba ilaahay weydiiso mar labaad bad haddana dikrigii ku celinaysa mar labaadkaa dabadiina waad ducaysanaysaa mar saddexaad baad haddana dikrigaasi aada akriyaysaa dabeetana waxaad u dhaqaaqaysa aada u jihaysanaysaa xagga iyo marwa sacyiga laguu sheegaya waa socodka aada samaynayso safe iyo marwa inta ka dhaxaysa sida caadigaa bani aadamku ay u socdaan oo aan deg deg aan lahayn ayaad isaga soconaysaa marka aad soo gaadho halka lagu sameeyey calaamada akbarka dushaana waa ku samaysan tahay biinkaa laalaado oo kalena calaamadu waa ku samaysantah labada tiire midig iyo bidix kaa xigana calaamadaas waa ku samaysantah calaamada akbarka markaad soo gaadho waxaad soo gaadha halkii doox uu ahaan jiray lakin imika doox ma jiro waa meel marmarlo lagu tukado wey halkaa markaad soo gaadho waa inaad orado israac inaad degdegto wey ilaa aad ka gaadhayso calaamada calaamadeeda calaamada calaamadeeda markaad gaadho ayaad si caadiya isaga soconaysa dabeetana haddana buurtii kale marwa dusheeda ayaad u baxaysaa buur imikama jirta dhagaxaan yar yar iyo meel yaroo taagan ayuunbaad arki doontaa sidii oo kale ayaad xagga qiblada qaabilaysaa ducadii aad markii hore akriday lafteedii baad akriyeysaa iyo dikrigii aada la timi sidii aad u ducaysanayso markaad dikrigaa akridabana waad u ducaysanaysaa kaasi hal wareeg weeye hal wareeg buu xisaabsan yahay imaatinka aada safo ka timee marwe aada gaadho markaad marwe ka timaaddo ead haddana safo ku soo noqoto intii oo kale ayuunbaad samaynaysaa waa wareeg labaad kaasina sii socodkuna waa waa hal dawaaf soo socodkuna hal dawaaf weeye toddoba jeer ayaana sidaa la samaynaya markaa sacyigu waa rukun ka mida arkaanta xajka qofka aan markaa sacyiga la iman sida saxiixa ah xajkiisu ansixi maayo qofka ogaan uga taga ama iska ilaabaa waa inuu ixraamnaado xataa hadduu waddankiisii ku noqdo ilaa sacyigaasi uu la imanayo xataa soon iyo dhiig iyo wax ka gudi karo oo meeshiisa geli karaa sida saxiixa ma jiro saa awgeed ba caaisha waxay tihi maa atama allahu xaja man lam yatuf bayna asafa walmarwa rawaahu muslim ilaahay ma dhamaystirin xajka qofka aan safa iyo marwa dhexdooda aan dawaafin rasuulkuna caaisha wuxuu ku yidhi dawaafuki bilbeyti wa bayna asafa waalmarwa yujziiki aw yakfiiki lixajiki wa cumratiki rawahu abu daawuud walbayhaqi dawaafkii aad dawaaftay safa iyo marwe dhexdooda wuxuu kaaga filaya ama kaa gudayaa xajkaagi iyo cumradaadii macnaheed waxay yihin haddaanad la iman xajkii iyo cumradii kaa gudi mayso jaabir ibnu cabdillaahi baa isaguna sidaa odhan jiray sida bukhaari iyo muslimba ay wariyeen marka sacyiga ama dawaafka safa iyo dhexdooda la dawaafayaa waa inuu noqdo toddoba jeer oo dhamaystiran waxba aanay ka dhinnayn waa in safa laga bilaabo oo marwana waxa weeyaan lagu dhameeyo macanaa waa inuu safo qofku ka bilaabo deetana marwo uu tago macnuhu waa sidaas hadduu qofku marwe ka bilaabo oo xagga safa u kaco markaasi ma xisaabtana yaanu tirsanin waxaa dawaafkaa lagu xisaabinaya hor markaa safa aad ka soo bilowdo haddaad marwe ka bilowdo halkaa wareega aad marwe ka soo bilowda safa aad ku soo dhamaatay kuma xisaabtana iska ilaali sidaasoo kale waa inuu dhaco filmasca haddaad banaanada intaad isaga baxdo aad meelaha dawaafto banaanada dee ansixi maayo sacyigii meesha rasuulku sal alay wasalam uu dawaafay iyo meelaha ka sarreeya dabaqa labaada ama ka saddexaada ku beegan ee markii dadku ay farabateen loo sameeyey meeshaa lafteeda waa inuu dawaafku waxa weeyaan u dhaco bayna safa walmarwa aad dawaafaysa inuu qofku daahir yahay waa sunne laakiin shardi ma aha oo gabadha xataa iyadoo xaa'ida oo xayd leh ayaa safa iyo marwe dhexooda ay dawaafi kartaa kacbo lama dawaafi karta laakiin safa iyo marwe dhexooda waa dawaafi karta waayo daliil u diiday sacyigu ma jiro daliil sacyiga u diiday baan lahayn mid dawaafka u diidayse waa la hayaa ibnu cumarna wuxuu odhan jiray idaa taafat bilbeyt uma xaadat qabla an tasca bayna asafa walmarwa faltasca bayna asafa walmarwa rawaahu ibn abi shayba gabadhu haddii dawaafkii ay samayso oo dawaafkaa dabadii ay xayddo iyadoo safiya marwa weli dhexdooda aan dawaafin hala timaado sacyigii oo safiya marwe dhexdooda ha dawaafo sidaas ayaa ibnu cumar radi allahu canhu uu fatwoon jiray cid markaa saxaabada ka mid oo arrinta caynkaasiya ibnu cumar ku qabsatay ama ku inkirtayna lama sheegin intaa qofku sacyiga uu samaynayo wax ducaa oo gaara oo in la akriyo rasuulku sal alay wasalam uu sheegay ma jirto haddii laga tegi waayena waxaa saxaabada qaarkood ka soo aroortay sida ibnu mascuud iyo cabdullaahi ibnu cumar iyo inay odhan jireen rabbi ikfir waarxam ilaahay ow noo dembi dhaaf oo noo naxariiso inaka anta alacazu alakram markaa isagoo saxaabadaa rasuula ku dayanaya haddii ducooyinka uu akriyo dikriga uu la imanayo intaa uu ku daro dhibaato ma laha laakiin dadka waxaad arkaysaa marka xajka aad tagto iyagoo wadisita kutub yar yar oo badankooda luqaadkooda ku qoran waxaa ku qoran marka kacbada lagu dawaafayo shawdka koowaad ducadaasaa la akriyaya ka labaad taasaa la akriyaya ka saddexaad shawd kasta iyo wareeg kasta duco gooniya baa loo sameeyey manaha wax bee rasuulka ka sugnaaday sal alay wasalam qofkuna xajkiisa bidaca waa inuu ka ilaaliyo wey iska ducaysa laakiin duco gaara oo rasuulku aanu jidayn adigu ha ictiqaadin inay sunno tahay in halkaasoo kale la akriyo sacyiga laftiisuna waa lamid oo duco gaaro rasuulku sal alay wasalam uu jideeyey ma jirto marka qofkii mutamatica ahaa sacyigiisa uu dhamaysto timihiisa ayuu xiiraya amabase uu gaabinaya haddii gabadh marka uu yahay qofkaa xajiyaya gaabin ayuunbaa loo jideeyey ee xiiritaan ma jiro sida aynu arki doono insha allahu tacala qofkii muxrimka ahaa ee mutamatica ahaa markuu dawaafka iyo sacyigaa u dhameeyo timihiina uu gaabiyo ama uu xiiro cumradii waa ka xalaaloobi waa qofkii mutamatica ahaa wey kii isagu qaarin aha xalaaloobi maayo sida hore baynu soo sheegnay ilaa xajka uu soo dhamaynayo kii mufrid ahaa ee isagu xaj qura ixraamnaa isaguna xalaaloobi maayo ilaa xajkiisa uu dhameeyo intaa marka la dhameeyo ka xalaaloobaya waa qofkii mutamatica ah wey oo qofkii cumro qura soo ixraamtay waana sida afdalkaa bal waa sida culimo badani ay ku tegeen oo xataa saxaabada qaarkood ay ka midisa ibnu cabaas oo kale inay waajib tahay intaa markuu dhameeyo wuu xalaaloobaya wuu xalaaloobaya macnaheed waa maxay intaanu ixraaman ka hor siduu ahaabuu ku noqonaya waxa u xalaaloobaya wax allaala wixii ixraamku u diiday dharkiisii buu iska xidhanaya udugii buu marsanaya xaaskiisii baa xalaal waxa weeyaan unoqonaysa wahaakada sidaasuu maka iskaga joogaya isagoo xalaala ilaa laga gaadhay yowmu tarwiya maalinta la yidhahdo waa maalinta sideedaad ee kamida bisha dilxija la yidhaahdo maalintaasi marka la gaadho ayaa haddana dib u ixraamanaya ile ixraamkii hore kii cumrada ayuu ah cumraduna dhammaatay kana xalaalow ixraam labaad buu la imanaya qofkii mutamatica ahaa ixraamkaa labaad waa ixraamkii xajka weyi markaa uu ixraamanayo wuxuu samaynaya wax allaale wuxuu sameeyey markuu cumrada usoo ixraamanayo hore aynu uga soo hadalay hadday meedhashadii noqoto hadday noqoto udugii jidhka uu marinaayey hadday noqoto inuu jidhkiisa nadiifiyo dee uu ka gooyo waxyaabaha dheeraadka kuwa dee dhibaataya ama wasakdu ay u geli karto sida shaarubihii iyo timaha hoose iyo cidiyaha iyo waxyaabaha lamida dharkii markaa jidhka ama xubnaha lagu qiyaasayna waa iska dhigaya oo libaasulixraamkii buu xidhanaya waxaanu odhanayaa labayk allaahuma xajatan inuu markaa tago masjidulxaraam oo halkaa uu ka ixraamto wax daliilo kusoo aroori ma jira iyo sunno jideelisa toona halka maka uu ka degan yaha ayunbuu ka ixraamanaya oo halkaa ayunbaa markaa noqonaysa miiqaadkiisii marka magaalada maka inuu goor barqaa ka baxo yani cibaaddu markay soo baxdo kadib oo xagga mina uu u baxo ayaa sunno ah dadku waxay sameeyaan iminka gaar ahaan dadka soomaalida deg deg baa lagu saliday habeenimo sakdhexa ayay guurayaano markaasay mino tegayaan taa sunadii rasuulka waa khilaafsanta sala allahu alayh wasalam habeennimo rasuulku mino ma tegin ee rasuulku sala allahu alayh wasalam subaxnimo ayuu tegin sidaasoo kale xataa imaamu shaafici raximah allahu tacaala wuxuu yidhaahdaa mino loo guuri maayo yowmu tarwiyaha ilaa maalinimada la galo oo habeennimo lama guuri ayuu yidhaha imaamu shaafici raximah ullah isagoo sunada caynkaasi ilaalinaya mina marka uu tago halkaasi ayuu ku tukanayaa salaada duhur iyo salaada casar iyo salaada maqrib iyo salaada cishaay iyo salaada subax ee maalinta sagaalaad ile maalinta sideedaad waa kan kusii tukaday magaalada maka waa kan kusii tukaday qofkii isagoo aan degdegsanayn salaadahaasi waa la gaabinaya oo tii afar ahayd laba ragcadood baa laga dhigaya laakiin la jamcin maayo qasran min gayri jamcin mina markaa inuu habeenimada sagaalaad uhoydaa waa sunno kamida sunayaasha xajka qofka haddii ay dhaafto dee xajkiisa waxba noqon maayo xataa hadduu soo habtaamo qofkii xaajka ahaa oo dadkii xujaajta ahaayoo carafo taagan uu ka soo gaadho dee xajkiisu u ansaxaya oo hoyashada habeenka sagaalaad loo hoyanayo mina sunayaasha xajka ayay kamid tahay ee waajibaadka xajka iyo arkaantiisa iyo shuruuddiisa midna waxa weeyaan kuma jirto waxaa kaloo aan baraarujinaya qofka mutamatica ee xajka wuxuu ixraamanaya o ihi yowma tarwiya maalintaa sideedaad maalinta sideedaad ka hor inuu ixraamto maaha waxaad arkaysaa dad habeennimada iska sii ixraaman oo salaada cishaayi marka laga soo baxo kuwa ixraaman baad arkaysa rasuulku sal alay wasalam maalinnimadii markii la galay sideedaad ayuunbuu ixraamta bal waxaaba dhici karta inaad aragto dad maalinta toddobaad ba iska sii ixraamtayba markaa sunada rasuulka sal la alay wasalam iyo wadadii uu mariyey siduu uxajiyey in la khilaafo maaha oo jaabir wuxuu yidhi falama kaana yawmu tarwiya tawajahuu ilaa minan faahaluu bilxaj yowmu tarwiya maalintii sideed markii la gaadhay ayaa rasuulka iyo saxaabadii la socotay xaggaa mina ay u jihaysteen qoladii markaa iyagoo mutamaticiinta ahaa ee dee cumradoodii ka xalaaloobay xaj bay markaa ay ixraamteen minaha maalintaa la iska joogayaa habeenkaa sagaalaadna loo hoyanaya goorma ayaa mino loo laga guuraya oo xagga carafo loo kacaya waa goortii rasuulkeenu uu ka guuray iyaduna waa inay noqoto oo rasuulkeenu sala allahu alayh wasalam wuxuu mino ka guuro xagga carafo oo u jihaysay maalintii sagaalaad markii salaadii subaxuu tukaday ee weliba qoraxdu ay soo baxday wuxuu ihi jaabir ibnu cabdillaahi markuu tilmaamay inuu rasuulku maalintii sagaalaad salaada subax carafo ku tukaday uma makasa qaliilan xataa alacat ishams rasuulku waxoogay buu joogay markuu salaad subax tukaday ilaa qoraxda ay soo baxday wa amara biqubatin min shacrin tudrabu lahu binamira fasaara rasuulu llah waxaanu amray meesha namira laydhaha carafo ka sokaysa in halkaa taandho looga sii dhiso uu ku dego intaanu carafo gelin markay qoraxdu soo baxdu rasuulku markaa carafo uu ka dhaqaaqay meel walba sunadii rasuulka dadku waa ku tumanayaan waxay u degdegayaanna garan maysid sakdhexa ayaa dadku mino ay ka guuraan in badan oo kamid a oo carafo waxa weeyaan ay galaan laakiin rasuulkeenu sal ly wasalam sidaa ayuu sameeyey mar kastoo ay suurtagal kuu tahay haddii wax kuu kalifaya aanu jirin waxa weeyaan sidii rasuulku sameeyey sala allahu alayh wasalam iyo tallaabooyinku qaaday qaab xajka inta aad ku jirto waayo intuu dadkii xajisiiye rasuulku ayaa wuxuu ku yidhi khuduu canii manaasikakum war sida loo xajiye aniga iga bar bimacnaa igu dayda bui rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu yihi shaikhu islam ibnu taymiya isagoo masladan ka hadlaya walaa yakhrujuuna minha xataa tatluca shamsu kama facala nabiyu sal alay waslam xujaajtu mina inay ka baxaan maaha maalintaa sagaalaad oo xagga carafa ay u baxaan ilaa qoraxdu ay soo baxayso sidii rasuulku sameeyey sala allahu alayh wasalam marka xagga carafa lagu sii socdo qofkii talbiyadaysanaya waa u banaan tahay kii takbiiranayana waa u banaan tahay oo anas ibnu malik markii la weydiiyey maxaad samayseen ama sideebaad yeesheen maalintaas sagaalaad markaad carafa kusii socoteen oo rasuulka aada la socoteen wuxuu yihi kana yuhilu lmuhilu mina falaa yunkaru caleyh wayukabiru lmukabiru mina falaa yunkaru caleyh bukhaari muslim baa weri kii takbiiranayaana waa takbiiranaya takbiir qaadaya kii talbiye qaadaya labayk allahuma labayka ku celcelinayaana waa sameynaya midnabana laguma qabsanahay macnaa labadaba markaa waa jaa-is wey waxaa sunada kamida walaalayaal inta aanad carafo gelin waa qofkay suurtagal u tahy qofkii bas intuu qaaday subaxnimadiiba carafo bartanka ama gundhada u dhigay isagu waxa weeyaan ikhtiyaar ma leh baskana aan ka hari karahayn laakiin qofkii isagu gaari kale iska raaci karaya iyo qofkii iska lugayn karaya sunnadu waxay tahay inaanad carafo xuduuddeeda aanad gelin ilaa salaada duhur aad tukanayso oo carafo istaageedu goormuu ka bilaabmaa wuxuu ka bilaabmaa bacda zawaal waktiga salaada duhur markuu soo galo wixii ka dambeeya haddaad subaxnimo intaad carafo aad istaagto salaada duhuur ka horba aad ka tagto dee xajkaagu ansixi maayo waayo waktigii wuquufkaba lama gaadhin rasuulkeenu markiiba carafo muu gelin meel carafo ka sokayso namira laidhaha ayuu degey dabeetana halkan ku xigtay curana la yidhaahdo ee iminka masaajidka weynuu ka dhisan yahay ayuu dadkii ugu khudbadeeyey oo salaadii duhur iyo salaadii casaroo uu jamciyey oo uu gaabiyeno mid waliba laba ragcadood ay tahay halkaa dadkii uu ku tukiyey waktigaa markii la gaadhay waktigaa duhurka ee duhur iyo casarba rasuulku uu tukaday ayunbu carafo galay intii ka horreysay xuduudda carafo khaarijkeeda ama dabadeeda ayaa rasuulku sal ly slam uu joogay sidaa inaad samayso sunada rasuulka sal ly slam aad dabaqdo ayaa waxa weeyaan muhima aada iyo aada u fiican sidaa awgeed baa sheikhu lislaam ibnu taymiya wuxu uhi raximah llah wa ama ma tadamanathu sunatu rasuuli illahi min almaqaami biminan yowma tarwiya waxaa sunada rasuulku ay koobsatay oo ah in mino la joogo yowmu tarwiya wlmabitu biha alleyla alatii qabla yowmi carafa oo maalinta habeenka sagaalaadee carafo ka horeeyana loo hoydo uma almaqaam bicurana alatii bayna almashcari alxaraam wa carafa kadibna curana la joogo oo udhaxaysa musdelife iyo carafa ila zawaal ilaa waktiga duhurka laga gaadhayo wadihaabu minha ilaa carafa alkhutba wasalaati fi asnaai ariiq bibatni curana fahada kalmujmaci calayhi bayna alfuqahaa inay sunno tahay arrimahaasoo dhami waa miday fuqahadu ay isku waafaqeen inay isku waafaqeen oo kale ka dhiganta wa in kaana kaiiru min almusanifiin laa yumayizuhu wa akharu nnaasi laa yacrifuhu ligalabati alcaadaati almuxdat wuxu uhi laakiin dad fara badanoo kutub qoray ayaan arrimahan kala soocayn oon kala garanahayn dadka in fara badanoo ka midna garanba maayaanba oo wax sunnoo udhaxeeya in in loo hoydo mina dabeetana laga guuro carafoon gundhada loo galo dad fara badane garanba maayaanba arrinta caynkaasiyana caadaadka soo dariyey ayaa sunayaasha noocaasi iyo masaxayo dadka ilowsiiye buu lehy shekhu islam ibnu taymiya raximah llah marka arrinta caynkaasiya waa in aad iyo aada loogu baraarugso isu waa ansaxaya oo wuxu uhi shekhu islam ibnu taymiya wa hada aladi yafcaluhu nnaas kulu yujzi macahu lxaj arrintaa dadku ay samaynayaan oo sunayaashaasoo dhan inay dhaafaan dee xajkoodii burin maysa xajkoodii waa ka ansaxaya laakina fiihi naqsun can sunna fayufcal fayafcalu maa yumkinu min asunna laakiin nuqsaan baa dee xajkiisii ku jirto sunayaal ajar uu ka heli laha oo rasuulku xajka dhexdiisa uu sameeyey u dee qofku ka tegey markaa qofka waxaa muhima wixii suurtagal u ah ee a sunayaashii rasuulku xajka dhexdiisa uu sameeyey inaanu ka tegin uu sameeyo marka qofku carafo uu galo waa inuu hubsado xuduuddii carafo inuu ku jiriyo in kale way haddaad istaagto meelaan carafo kamid ahayn dee xajkaagu ansixi maayo waktigiina sidaa uu kaaga dhamaado saa awgeed baa rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu yihi carafo dhami waa mawqif manaa carafo xuduuddeeda qofkii galaa yani rukunkii ahaa wuqu- alwuquufu bicarafa waa u xaasilay oo meel carafo ka mid oo si gaara in loo istaaga ay waajib tahay ma jirto laakiin rasuulku tala u bixiye wuxu uhi warfacu can batni curana toga ama dooxaa curana la yidhaahdo kor uga soo baxay ui rasuulku iyo carafo soo galay iminkana xuduuddii carafo dee calaamaad waaweyn baa loo sameeyey oo qofkii dadaalaya dee aan ka qarsoonayn qofka soo wax akrii kara amase dee xajkiisa u dadaalayaba rasuulkeenu sala allahu alayh wasalam carafo waxa uu ka istaagay meel gaara buurta iminka carafo dhexeeda ku taalla ee jabaluraxma dadku ay u yaqaaniin buurtaa dhinaceeda dhagaxaan sallaxyaa oo ku taalla ayuu rasuulku hashii uu saaraa uu ku joojiyey dabeetana xagga qiblada ayuu ujeestay rasuulku sal alay aslam isagoo ilaahay xusaaya oo ducaysanaya sida jaabir ibni cabdillahi radi allahu canhu uu tilmaamay halkaa inaad istaagtaa hadday kuu suurto gasho waa mustaxab waa wanaagsan tahay oo meelaha kale shakila-aan waa ka fadli badan tahay sida ahlucilmigu raxmat ullahi calayhim ay tilmaameen oo nawi oo kale wuxuu yihi fa hada huwa almawqif lmustaxab laakiin buurtaa in dhalada ama dusha looga baxaa sunada rasuulka sal alla alay wasalam kuma soo aroori rasuulku hadal ahaana uma sheegin ficil ahaana ma samayn sida awgeed ba wuxuu yihi imaamu nawowi raximah llah wa ama ma ishtahara bayna alcawaam min alagbiya bisucuudi ljabali wa tawahumihim anahu laa yasixu alwuquuf ila fihi faqalat wuxu yihi imaamu nawowi waxaa dadka caamada dadka aan aqoonta lahayn dhexdooda caam baxay oo ah inay buurtaa dusha uga baxaan oo ay tidhahdaan xajkiba idinka ansixi maayo ilaa buurta aad aada fuushaan taasi waa khalad buu yidhi waxaa kaloo shekhulislaam ibnu taymiya uu yidhi wa ama sucuud ljabal aladi hunaaka falaysa min asunna buurta halkaa ku taalla dusha in looga baxa sunnaha kamid maha rasuulka ilahi baan fuulinbe rasuulku buurta hoosteedu istaagay ee buurtaa dusheeda uma bixin wuxuu yihi shekhulislaam ibnu taymiya wakadalika alquba alati fawqa alati yuqaalu laha qubatu aadam laa yustaxabu dukuluha wala salaatu fiiha malaa waktigiisibay qubadi ka dul dhisnaan jirtay qubadaa in la galaa ama in lagu tukadaana sunno maaha rasuulkuna ma samayn bu laakiin iminka qubadi kama dul dhisna wax yaroo cad oo tiir yar aad moodo ayaa dusheeda waxa weyaan aan ku arkay watawaafu biha min alkabaa'ir waxaa yara buurta calaamada yar ka dul dhisan in lagu dawaafo oo lagu wareegaa dembiyada waaweyn bay kamid tahay buri shekhu islam ibnu taymiya raximah llah waayo ma ilaahay baa kuu dirsadoo buurtaa ku dawaaf ku yidhi ilaahay kacbadoo qura ayuu ku yihi ku dawaaf meel kaloo ilaahay uu kuu diray oo ku dawaaf ilaahay uu ku yidhi diinta rabbi tabaaraka watacala kuma soo aroorin inta aad carafa aad joogtid wuquuf marka la leeyahy waxaa looga jeedaa carafo dhexdeeda inaad ku sugnaato ama taagnow ama fadhi ama jiif intaa marka carafo aad joogtid xagga qiblada inaad ujeesatid oo ducada aada iyo aad aad u farabadisid wey rasuulku xagga buurta uma jeesana xagga qiblada ayuu ujeestay duco gaaroo rasuulku uu carafo u cayimay ma jirto iyo dikri gooniyo usoo arooray qof waliba waa inuu ku ducaysto wixii ilaahay subxaana watacaala u fududeeye ducooyinka ka mid a ducooyinka rasuulka sala allahu alayh wasalam ka sugnaaday ee macnahoodu aadka uu xeel dheer yahay kelmadahooduna ay koob kooban yihiin inuu qofku ku ducaystaano aada iyo aad bay u fiican tahay waxaa si gaara markaa sunna u ah maalintaa carafo qofka xaajkaaha uu joogo inuu farabadiyo min atahliil oo uu yidhaahdo la ilaha ila اllah waxdahu la shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa cala kuli shayin qadiir inuu taa aada ugu celceliyo isagoo tawxiidka muujinaya ayaa sunna ah oo rasuulku wuxuu yihi sala اllahu alيh wasalam duco horta waxaa u khayr badan ducada maalinta carafa aniga iyo nebiyadii naga iga horeeyey waxaanu nidhaahna maalinta carafana waxa u fadli badan la ilaha ila اllah waxdahu la shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir waxaa sunada ka mida walaalayaal inaanu qofku soomin maalintaa carafa waayo rasuulku sal lay slam maalintuu carafa istaagay muu soomin iyadoo sunno ay tahay dadkaan xujaajta ahayn ee wadamadoodii joogaa inay soomaan sunnaha ka mid maaha qofka xajiyaya carafa inuu ku soomo oo nebi maxamedba sala allau alay wasalam ad soomin waa inuu qofku carafa ku sugnaado ilaa qoraxdu ay dhacayso oo rasuulkeenu sala allau alay wasalam carafa kama soo bixin ilaa qoraxdu ay dhacday marka qoraxdu ay dhacdo salaad maqrib la tukan maayo salaada maqrib dib baa loo dhigaya waktigii cishaygaa dib loogu dhigaya waa sida rasuulkeenu uu sameeyey sala allahu alayh wasalam ee jaabir uu ka soo wariyey waa in marka qoraxdu ay dhacdo xaggaa iyo musdelifo uu soo dhaqaaqo qofkii xaajkaa mid gaari soo fuula iyo mid soo lugeeyaba labadubana waa suurtagal intaa uu soo socdo degenaanshaha iyo xasiloonida waa inuu aada ugu dadaalo waa inaanu dadka cidhiidhin oo hadduu gaari wato aanu ku cidhiidhin aanu ku dhibaatayn hadduu lugeynayana waa inaanu isagu dadkii aanu dhibaatayn hadduu meel banaan helo socodka inuu yaro kordhiyo way suu rasuulku sameeyey haddii kalena degenaanshaha waa inuu ilaaliyo salaadii maqrib la tukan maayo ilaa musdelifo la soo gaadhayo sidaa ayaa sunnuhu u yahay jidkaa lagu soo tukan maayo haddii aad is tidhaahdo waktigii cishaa'iga ayaa bixi doona oo nisfuleylkiibaaba la dhaafi doonaaba oo tusaaleen zaxmadi ay dhacdo dee gawaadhida ay kula habtaanto dee markaa salaada waktigeeda ka saari mayd sida waa tukanaysa laakiin inta waktigii cishaa'igu uu baaqi yahay maqrib iyo cishaa'i midna tukan maysi inta jidka aad kusoo jirto waad isla sugaysaa dib baad udhigaysaa waktigii cishaa'iga ayaad labadaba tukanaysa hal aadaan baa loo wada eedaamaya labadaas salaadood mid walbana goomi ayaa waxa weeyaan loogu aqiimaya wax sunnoo labadaas salaadood dhexdooda rasuulku tukaday sal alay wasala ma jirto salaaddii markaa maqribyada la gaabin maayo laakiin tii cishaa'i laba ragcadood ayaa laga dhigaya rasuulku dhexdooda ma sunnaysan dabadoodna ma sunnaysan habeenkaa musdelifo uu joogayna rasuulku sala allahu alay wasalam qiyaamuleyl xataa ma samayn oo salaatuleyl rasuulku sal ly slam uma kicin marka salaadaadii aad ku tukato maqrib iyo cishaa dib aad udhigatay oo aad jamcisay markaad musdelifo aad ku tukato musdelifaha dhaafa dad fara badan baa musdelifo iska dhaafa culimada qaarkood waxay leeyihin musdelifo habeenka in loo hoydo waa rukun ka mida arkaanta xaja haddaanay rukun ahaynna waa waajib ka mida waajibaadka xaja oo qofka ogaan uga tagaa uu ku dambaabayo musdelifaha dhaafina musdelifo waxa weeyaan u hooyo sidii uu sameeyey rasuulkeenu sal alay wasalam ha ka soo bixin musdelifa ilaa salaada subax aad ku tukanayso markuu rasuulkeenu salaadii subaxuu ku tukaday musdelifa isagoo salaadii subax tukaday markii waktigeedu uu soo galay u horreysayba oo fii awali waktihaabuu rasuulku salaada subax maalintaaba uu tukaday wuxuu rasuulku tegey mashcaru xaraam meesha la yidhaahdo halka iminka masaajidu ka dhisayo weeye markaasaa intuu xagga qiblada u jeestay salaadii subax dabadeed halkaa uu ku ducaystay rasuulku sal lay slam oo in fara badan ilaahay uu xusay markaasaa qoraxdu intaanay soo bixin markii dhulku si fiican uu iftiimay ayuu rasuulku sal lay slam musdelifo uu ka soo dhaqaaqay markaa sidaa waa inay sameeyaan dadka inta xoogga ah laakiin dadka kuwa ducaafada ee taagta daran qofkii culus qofkii buka waxa weeyaan saasoo kale carruurtii yaryaray iyo dadka wadaa iyagu musdelifo waa ka soo guuri karaan goor habeennimo ah marka dayixu uu dhaco sida asmaa radia allahu canha ay samayn jirtay marka goor habeennimo waa soo guuri karaan marka ay soo gaadhaan jamaraadkana waa tuuran karaan cidhiidhiga ayaa iyo iyo zaxmadda ayaa iyaga laga sii horraysiinaya oo looga baqanaya ibnu cabbaasna waa tilmaamay rasuulku sal alay wasalam dadkii taagta daraa iyo dadkii cuslaa ee ehelkiisa ka mid ahaa inuu soo horreysiiyo musdelifo habeennimo uu ka soo raray oo xaggan iyo mina ay usoo noqdeen ibnu cabbaasna dadkaasi ayaa uu ku jiray oo uu ka mid ahaa rasuulku sal allau alay wasalam uu u xil saaray markaa musdelifa dadka ayuunbaa goor habeennimoa ka soo guuri kara laakiin dadka markaa xoogga ah inay uhoydaan wey sidaa rasuulka sal alay wasalam ay sameeyaan marka subaxnimada musdelifo aad ka soo baxdo haddii aada lugaynayso ama gaadi adiga kuu gaara aada wadato waxaa sunno ah meesha waadi muxasar la yidhaahdo halkii ilaahay uu ku ragaadiyey qoladii maroobiyaasha wadatay ee doonaysay kacbada inay ku duulaan oo ay burburiyaan halkaa markaad marayso inaad socodka aad kordhiso oo aad degdegto ayaa sunno ah qofkii laakiin ba saaran ee isagu aan dee ikhtiyaar lahayn arrinta caynkaasi suurtagal ma aha qofku marka mino uu soo gaadho maalintaasi waa maalintii tobnaad waana maalinta la yidhaahdo yowm alxaji alakbar waxaana yowm alxaji alakbar loogu bixiyey waa maalinta u shaqo badan ee acmaasha xajka ee u faraha badan dadka xujaajtii waxa weeyaan ay qabanayaan marka maalintaa mino markaad soo gaadho intaanad wax kale aanad ku mashquulin hawl kalena aanad qaban hawsha u horeysa ee ku sugaysaa waa inaad tuurato jamrada la yidhahdo jamrat alcaqaba maalintaa taasoo qura la tuurtaa dad baa khaldamo oo saddexdaba dhagaxa ku miisa maalintaa tobnaad ee maalinta ciidda ah ee yowm alxaji alakbar la yidhaahdo jamrada la tuuranaya waa jamrat lcaqaba saddexda jamrado saasay isu daba yaalin ta xagga maka u xigto wey xagga mino markaad ka timaado ta kugu soo horeysaa waa tii yarayd iska dhaaf ha tuurin ta ku soo xigtaa waa tii dhexe iyadana ha tuurina iska dhaaf maalinta ta saddexaad markaad gaadho jamrat lcaqaba ama aljamra alkubra baa ku qoran taasoo qura ayaa maalinta la tuuranaya marka intaynaan axkaamta ramyiga intaynaan ka waramin dhagaxaanta xaggee laga soo qaadanaya ma jirta meel rasuulku afeeye uu yidhi halkaa dhagaxaanta lagu tuuraya ha laga qaato qofka xaajkaahi meeshuu doonaya haka qaato doonay mustalifaha ka soo gurto hadduu doonayo ha ka soo qaato minadaa uu soo dhex marayo ila markuu jamaraadka kusoo socdo minadiina haddana waa soo dhex marayaan soo noqodkaas meeshuu doonaya ha ka soo qaato waxaa khalada waxaa dadka qaarkood ay ictiqaadeen oo ah in musdelifo laga soo qaataa inay tahay mid waajiba ama sunno ah in markaa dhagaxaanta la doonayo jamaraadka in lagu tuuro in la maydhaa iyaduna sunno ma ah ibnulmundir sheekha lale wuxuu yihi oo kamid ah culimada muxadisiinta fuqahaa shaaficiyana kamid a laa yuclamu fi shayin min axaadiis ana nabiya aslah aw amara bigusliha kumay soo aroorin shay kamida axaadiisa inuu rasuulku dhagaxaantii uu maydhay ama inuu dadkii amray inay maydhaan walaa macna ligusliha in la maydhaana wax macno ay leedahay ma jirto maxaa laga maydhaya dadka qaar baa odhanaya bil in lagu kaajin dhagax asalku waa inaan lagu kaajin weyi oo daahir uu iska yahay haddaadu kaadi ku og tahay ka maydh lakiin mar haddaanad kaadi ku ogeyn wax allaala waxaa dhulka dushiisa yaallo ilaahay uu uumo oo ilaahay u abuuray asal waxa waa inuu daahir yahay haddaad leedaha waan qurxinayaana inaad qurxiso laguma dirsan oo haddii meeshan qurux loo jeedo dahab cascas ku tuur baa lagu odhan laha laakiin dahab in lagu tuuraa sharci mabaahaba oo kaa gudi mayso halka dhagaxaanta haddaad dahab geliso oo aad kuuskuus yaro dahaba aad ku tuurto halka toddoba dhagax kaga tuuri layd toddoba xaboo dahaba haddaad ku tuurto kaa ansixi mayso markaa dhagaxa in la maydhaana rasuulka sal ly slam kama soo aroorin waxaa kaloo isweydiin leh dhagaxaa lagu tuuraya jamaraad sifadiisu waa maxay waa inuu intee la ekaado rasuulkeenu sala allahu alayh wasalam dhagaxa uu ku tuuray se uu yihi jaabir ibnu cabdillaahi wuxuu aha mitlu xasal khad dhagaxa siniinka oo kale ayuu ahaa waxaanay culimada ku cabiraan marka ay tilmaamayaan xabadda fuulka waa inuu dhagaxu la ekaado ama salada adiga waa inuu leekaado wey inuu dhagax weyn noqdana ma aha oo qofku waa inuu xadgudubka iska ilaaliyo oo rasuulku sal lay waslam ibnu cabaas buu ku yihi isoo ururi dhagaxaanta markaasuu usoo ururiyay dhagaxaantaa yaryare dhagaxa siniinka laaleeg dabeetana dadkii isagoo sacabkiisa ku haya intuu sidaa u tusay ayaa dadkii wuxuu ku yihi rasuulku sal allau alay wasalam bimili hada farmuu wa iyaakum wlguluw fi ddiin fainama ahlaka man kana qablakum alguluw fi diin tirmidiya ibnu maajiye imaamu axmed iyo baa wariyey war dhagaxaasoo maaragtaa bu rasulku sal lay slam kaasoo kale ku tuura xadgudubka iska ilaaliya inaad kaa ka waaweynaysaan oo kaa mid ka weynaad ku tuurtaa waa xadgudub wey xadgudubku waa ka halaage bu rasuulku sal lay slam ummadihii idinka horreeyey markaa qofka muslimkaahi shayga shareecada la astayso waa inaanu isku dayin inuu dhaafiyo waa inaanu saasoo kale aanu ka gaabin isagii oo kale waxa weya waa inuu la yimaado meeshan dagaal kama socdo dadka qaarkood ayaa waxay isleeyihin taagta waa ninkii shaydaanka ahaa ee cadowgiina ahaaba maanta meesha fadhiye dhardhaaro waaweyn kala daala hadalkoodana taasi waa ka muuqata ikfa yaa caduw allah qaar laba arkaysa markay dhagaxa tuuraya oo inzicaadka ka muuqda yani xanaaqa iyo buuxa iyo reenka ka baxaya dadka qaarkood waad yaabay markaa dadkii xujaajta ahay walaalada muslimiinta ah bay dhibaataynayaan oo dhagax weyn intuu tuuraa laga yaabaa inaanu meeshiiba gaadhsiino dadkii ka sokeeye uu ku dhaco ama inuu dhaafiyo dadkii ka soo horjeeday inuu ku masaxo ayaa laga yaabaa meeshan shaydaan ma jiro shaydaan halkaa kuugu xidhxidhan oo dhagax la dhac lagu yidhi haba yaraatee ma jiro maxaa loo sharciyeeyey waxa weeyaan ramyu jamaraad jamaraadka in la tuuro waxaa fi lxadiid ku soo aroortay inuu rasuulku yidhi inama jucila aawaafu bilbeyti wa bisafa walmarwa waramyi ljimaar liiqaamati dikr illah waxaa loo sharciyeeyey un dawaafka kacbada lagu dawaafayo iyo dawaafka la dawaafayo safa iyo marwe dhexdooda iyo dhagaxaantan lagu tuurayo jamaraadka liiqaamati dikr illah ilaahay xuskiisa si loo oogo un muu sheegin rasuulku sal lay wasalam in meeshaa shaydaan lagu dilaayo ictiqaadka dadka qaarkood ay aamina in shaydaan lagu dilayana dhibaatooyin fara badan baa ka dhalatay inay sunadii khilaafaanu qaarkood kabahoodiiba ku tuurayaan qaar baa dawaayadihii ay siteen ku daadinayo meesha qaar baa dhagaxaan waaweyn waxa weeyaan ku tuuray waxaasoo dhanna waxa weeyaan sunadii rasuulka sal alay waslam waa khilaafsanta jamrat lcaqaba goorma ayaa la tuuraya sida sunihii waxay tahay in rasuulkeena sala la alay wasalam uu sameeyey goor barqaa inaad tuurtid oo jaabir ibni cabdillaahi wuxuu yidhi ra'aytu rasuula allahi yarmii yowma naxri duxan bukhaari isagoo mucallaq uu wariyey muslimna isagoo muslimda waxaan arkay rasuulka ilaahay o maalintii koowaad maalintii tobnaad waa maalinta koowaad ee jamaraadka tuuristooda ay ka bilaabanta isagoo goor barqaa tuuranaya baan arkay buuri markaa goor barqaa in laga bilaabo ayaa sunno ah ilaa waktiga zawaalka ilaa waktiga duhurka inta laga gaadhayo waa tuuran kartaa haddii waxa weeyaan ay kugu cuslaato ama zaxmadba ay noqoto dee lafahaaga aada u baqato ilaa habeennimadii waa tuuran kartaa oo nin baa rasuulka ku yidhi ramaytu bacdamaa amsaytu qaala laa xaraj bukhaari baa wariye wakayru markaan habeensaday kadib baan jamradii tuure ka waran buu yidhi rasuulku wuxu ihi dhib ma laha markaa haddii waxa weeyaan ay kuu suurtogeli weydo barqa inaad tuurto waxa weeyaan goor habeennimaa inaad tuurato lafteedu waa mid jaa-isa waa banaan haddaba ramyiga ama tuuristaasi axkaam gooniya bay leedahay axkaamta waxaa kamid a dhagaxaantaad ku tuuraysaa meesha sifadii aynu soo sheegna waa inay lahaadaan mar labaadka waa inay toddoba dhagax yihiin haddaad lix ku tuurto dee ramyigaaga ansixi maayo waxa meesha aad ku tuuraysaa waa inay dhagaxaan yihiin waxay culimadu yidhaha hadduu ku tuuro waxaan dhagaxaan ahayn walow wax qaaliyaba ha noqdeen hadduu dahab ku daadiyo ama fido ama dollar ma hadduu toddoba boqol oo dollar ku tuuro marba xaba tuuro yani ansixi mayso ramyigiisaasi ansixi maaya dhagax waa ay noqdo waxa meesha lagu tuuray way waxna waa cibaado sidii loo sharciyo waa in loola yimaado iyadoo waxba aan laga bedelin toddobada dhagax waa inaad m marba mid aad tuurtid markaad tuurayso allahu akbar baad leedahay haddaad toddobadaba hal mar wada tuurtid hal xaba ayuun bay ku xisaabsantah lixdii kale weli waa lagugu leeyay markaa toddobada waa inaad kala qaadid weeye allahu akbar hal xabo mar labaadka allahu akbar xabadii labaad hal mar haddaad wada tuurtid nin hal dhagax ku tuuray ayuun baad ka dhigan tahay waxaa kaloo iyaduna muhima waa inaad tuurtid ee inaad dhigtid maaha haddaad dhagax dhagaxiinta soo qaadid sida aad u dhigtid meeshaa berkada ama darkaa loo sameeye dhagaxu uu ku dhacaayo dee ramyigaagu ansixi maayo wixii ramyi baa laga cabiray tuuris waa inaad tuurtid wey oo meeshii aad ku tuurtid inaad xoog ugu tuurtid aad isla kala jiidid maaha ujeedadeenu laakiin wax la odhan karo waa tuuris waa inaad samaytid waa inaanay dhigisun arrintaadu waa inaanay noqon nacam waa in darkaa ama berkadaa loo sameeyey dhagaxaagi waa inaad ku hubsatid wey dadka qaarkood baad arkaysa iyagoo boqol mitir u jira iyagoo soo tuuraya dhagaxoodii meel iyaga u dhowba uu ku dhacaya oo meeshii loogu talagalayba aan gaadhsin de ramiga noocaasi ansixi maayo waa inaad ku hubsatid weeyi xawdka ama darka laftiisa waa inaad ku hubsatid hadduu xataa dhagaxaagi uu ka soo boodo dabadda uga soo noqdo inaad ku celitid weeyaan shardi maaha tiirka ka dhex taagan inkastoo sanadkii hore sanu ku ogeyn laga bedelayba waa la burburiyey qaabka loo dhisay ilaahay baa og laakiin sida caadadu ay tahay buurtii meesha ka dhisnaan jirtay dee waa la baabiyey markii dadku ay farabateen dabeetana meesha wax berkad u eg baa laga sameeyey oo tiirkanoo kalena uu ku dhex yaallo macnaa buurtii ka dhigan marka inaad tiirkaa ku dhufataa shardi maaha ee halkaa darka ama berkadaasun dhagaxaagu inuu ku dhaco ayaa loo baahan yahay ramyigaagu ama tuuristaadu waa in waxa weeyaan ay dhacdo qoraxdu markay soo baxdo kadib dadka aan ducafada ahayn waa inaad takbiir raaciso dhagax kastoo aad tuuraysidba sida rasuulkeenu sala allahu alay wasalam uu sameeyey talbiyadii qofka xaajka ahi uu waday waxa ay dhammaanaysaa oo uu jarayaa marka uu bilaabo ramyiga oo halkii talbiyada laga qaadayo labayk allahuma labayk waxaa bilaabaysa takbiir dhagaxa u horeeya markaad ku tuurayso maxaad ku bilaabaysa allahu akbar soo ma takbiirtaasaa soconaysa maalintaa iyo maalmaha ka dambeeya ayaa mutashriiqa la yidhaahda sida dadka dhulka kala jooga ay u takbiiranayaan ile waa ciidulabxaaye ayaa waktigaa laga bilaabo dadka xujaajta laftooda ay u takbiiranayaan oo ayaamu tashriiq oo dhan takbiir ayaa wax weeyaan la qaadaya marka aad ramyigaaga dhamaysato jamratulcaqabada maalintaa la tuuranaayo in agteeda lasii istaago oo lagu ducaystaa rasulka sal ly slam kama soo aroori sida jaabir ibni cabdillahi uu tilmaamay rasuulku sal lay slam markiiba waa ka dhaqaaqay o xaggii xoolaha lagu qalayay buu dhaqaaqay camalka labaad ee taa kugu xiga waa dabxiga waa hadigaagii inaad qasho weeyaan meesha hadiga lagu qali karaana waa mina iyo maka meel ka baxsan lama ogola hadigaaga inaad gacantaada ku gawracda ayaa sunnaa hadday kuu fududaato haddii waxa weeyaan cid aad u tala saarato oo cid kale aad u xil saaratona waxa weeyaan dhibaataba laha dabxiga waxaa la yidhaahdaa isaga waktigiisu waa waasic oo maalintaa tobnaad iyo saddexa maalmoode ka dambayba hadiga waad qali karta haddaad maalin tobnaad qalin maalinta koob iyo tobnaad ta labiyo tobnaad iyo tasdexiyo tobnaadba waad qali karta oo rasuulku wuxu uhi kullu ayaamu tashriiqi dabxun imaamu axmed baa wariyey ayaamu tashriiq oo dhan hadiga waa la qali karaa hadigaaga inaad wax ka cuntaa waa kuu banaan tahay hadigaa markaa qofka mutamatici uu bixinayo haddaad qayb kamida sahay uqaadato lafteeda waa kuu banaan tahay oo rasuulka ayaa sameeyey wax kamida dadka fuqarada iyo dadka baaha waa inaad siiso ilahay baa yihi fakuluu minha waطcimu lqaanica wlmuctar ilahay wuxuu yihi wax ka cuna dadkaa markaa baahana wax ka siiya buu yihi neef adi ayaa hadiga u yar amaa ishinka loodii iyo geeli toddoba qof baa wadaagi kara neefka looda iyo neefka geela laakiin neefka adiga hal qof buu ka gudaya marka neef adigaa lagugu leeyahay haddii arrintu ay tahay maha macneedu kama badin kartid oo sida horeba aynu tilmaamay rasuulku boqol geela buu qalay marka haddaad farabadin kartid hadiga aad qali sidaad bixinaysid farabadi waa xagka acmaashiisa kuwa u fadli badan bay kamid tahay inaad xoolo fara badan waxa weeyaan aad qasho qofku haddii uu hadiyi ku waajibay oo tusaaleaan mutamatici buu ahaa de hadyi baa lagu leeyay si hore aynu soo sheegnay amase waa qaarin oo de hadyi baa lagu leeyay hadigiina aanu hayn xoolo uu ku iibsado aanu hayn marka horena de aanu wadanba oo xoolo hadiyi aanu soo kaxayn waxaa waajibku ah inuu soomo toban toban maalmood saddex wuxuu soomayaa xadka dhexdooda toddobada kalena wuxuu soomayaa markuu beledkiisi ama wadankiisi uu kusoo noqdo saddexdaa xadka dhexdooda uu soomayo waxaa banaan inuu ka dhiga ayaamu tashriiqa sida caaisha radi allahu canha iyo cabdullahi bni cumar baa yidhaahdeen cabdullahi bni cabaas ba lam yurakas fi ayaami tashriiqi an yusanna ila liman lam yajid ilhadya rawahu lbukhaari ayaamu tashriiqa cid kale looma ogolo inay soomaan waa maalmo ciideede qofkii aan hadyi helin ayuun baa loo baahanyay saddex ama loo ogol yahay saddexdii maalmood ee soomka ahaa ee lagu lahaa inuu ayaamu tashriiqa waxa weeyaan uu ka dhigo hadigaaga markaad qasho camalka labaada ku xiga waa xalqiga waa inaad timihii aada xiirtid ama aada gaabisid timaha waxa weyaan madax oo dhan waa inaad ka xiirto haddii aad gaabinaysana madax oo dhan waa inaad ka gaabiso gaabinta ayaa xiiritaanka ayaana afdala oo rasuulku wuxu uhi allahuma arxam ilmuxalliqiin ilaahay u naxariiso dadka timaha xiirta saddex jeer buu sidaa ku celi mara afraadkii ayaa rasuulku sala allahu alay wasalam uu ku daray kuwa timaha gaabsadana in waxa weeyaan cid kale ay kuu xiirta ayaa sunnaa oo adigoo aanad laftaadu aanad xiiran qofka kuu xiiraayo waxaad ku tiraa dhinaca midi ka bilow sidii rasuulku yihi sala allahu alay wasalam xiiristu ragga ayay ku gaar tahay dumarku timaha waa gaabinayaan intay timahooda isu geeyaan ayaa baarka u dambeeya timuhu ay isugu yimaadeen ay ka jarayaan far xubinteed in leeg oo waxaa markaa kusoo aroortay fi lxadiid laysa cala annisaai xalqun inama cala annisaai ataqsiir dumarka xiiris laguma laha iyaga inay xiirtaan inay timaha gaabiyaan ayuunbaa iyaga markaa waajib ku ah intaa dabadeed waxaa ku xiga xalqigu waa tawaafki wey waa tawaafu lifaada tawaafu lifaada waa rukun kamida arkaanta xajka waxaanu kamid yahay acmaasha la qabanayo maalintaa tobnaad acmaasha la qabanayo ayaa uu kamid yahay tawaafu lifaada qofka aan la iman xajkiisu ansixi maayo xataa haddii wadankiisii uu ku noqdo ilaa uu soo noqonayo tawaafu lifaada uu la imanayo dumarkii xaaraan bay ka ahaanayaan oo haddii aanu guursan ama hadduu guur doonayo ma guursan karo xaaskiisii horena waxa weyaan uma dhowaan karo haddii ay gabar tahayna arrinkeedu sidaas ayuu noqonayaa marka tawaafu lifaada inuu yahay rukun kamid a arkaanta xajka culimada islaamku waa mid ay isku waafaqsan yihiin oo aanay isku khilaafsanayn marka tawaafu lifaada inta aan waktigiisa la gaadhin isaguna ansixi maayo shaaficiyada iyo xanaabiladu waxay yidhaahdaan waktigiisu wuxuu bilaabmayaa habeenka tobnaad kala barhkiisa marka la gaadho qofkii carafo hore isu soo taagay xanafiyada iyo maalikiyaduna waxay yidhaahdaan maalinta tobnaad markuu waagu beriyo ayuunbaa waktigiisu uu ka bilaabmaya khilaafkaaba si aad uga baxdid dawaafulifaada waxaad la timaadaa waktigii rasuulku leeyihi maalintaa tobnaad ayaa rasuulku sala allahu alay wasalam barqa dabadeed uu la yimi dawaab alifaada si aad khilaafka wax weyaan aad uga baxda dawaaf markaa alifaada xajku ku ansixi maayo isagoo qura haddaanu ka horrayn inuu qofkani carafo uu soo istaagay haddii gabadhu ay xayddo dawaaful ifaadan weli iyadoon la iman uma banaana iyadooy suurtagal u tahay inay sugto intay daahirgaroobayso iyadoo xayd le inay inay kacbada ku dawaafta uma banaana rasuulku sal ly waslam waa kii caaisha ku yidhi hayra an laa tatuufi bilbeyt laakiin masaladeynana se waxay tahay gabadhii haddaanay sugi ka lahayn ilaa intay daahirgaroobayso oo dee diyaaraddu tusaale ahaan waktigaa ka hor ay tegayso inay waddankeedii tagto haddana ay ka soo noqotaana ay ku adag tahay daruura ahaan ma u banaan tahay iyadoo xaa'ida inay dawaafulifaada ay la timaado iyadoo xayd le inay dawaafka ay la timaado waxaa sheikhulislaam ibnu taymiya uu fatwooday inay banaan tahay lidaruura inay la timaado dawaafulifaada daruura ahaan awgeed waana sida sheekh ibnu cuthaymiin raximah llahu tacaala uu rajaxo oo shareicada islaamka waxaa lagu yaqaanaa xaraj iyo culays dadka inaanan dusha ka saarin marka gabadhii haddaa da diyaaraddii ka tegayso ka had la odhan maayo lana odhan maayo waddankiini isagoo dawaaful ifaado usoo noqotaana mashaqeediyo dhibaatadeeda waa garanayna waktigan aynu ku jirno ee lidaruura daruura ahaan awgeed iyadoo xaydkeeda la dawaaful ifaada waa la iman kartaa sida aimadaasi waxa weeyaan ay fatwoodeen maalintan afartaa camal ama afartaa shaqee la qabanayo ramyiga iyo gawraca iyo xiirashada iyo dawaaful ifaadaha qofku hadduu kala horraysiiyo ama jahli ha ugeeyo kala horraysiinta ama ha ugeeyo ilow ama ogaanba arrintaa ha u sameeye xajkiisa waxba yeeli mayso oo dadkii kala horraysiiye rasuulka weydiiye rasuulku wuxuu yidhi ifcal walaa xaraj samee imikaba oo dhibaato ma laha buri rasulku sal alay wasalam waxaa isweydiin laha haddaba qofkii xaajkaa goorma ayuu xalaaloobaya xalaalowgu waa laba nooc ataxallul awal iyo ataxallul thani xalaalowga hore oo ka yar culimada u yaqaaniin iyo ka labaad oo ka weyn loo yaqaan xalaalowga hore qofku wuxuu xalaaloobaya jamratulcaqaba markuu tuuro sida saxiixa adiladu ay tusinayso mar hadduu jamratulcaqaba tuurtaba qofkii waa xalaaloobay xalaalowgii hore oo wax allaale wixii mamnuuc ka ahaa ee xajku uu diidanaa marka dumarkii laga reebo xalaal bay unoqonaya laakiin culimada qaar ba waxay leeyihiin waa in lagu daro wax kale marka waxay leenahay ixtiyaadan qofku si uu uga baxo khilaafka marka aad tuurato jamratulcaqaba waxaa fiican inaad raaciso xiirashada mar haddaad jamratulcaqaba tuurato o aada xiirato khalaas waad xalaalow dumarkii mooyaane maxduuraadkii kale wax allaale wixii ixraam kuu diidanaa oo kaloo dhami xalaal ba waxa weeyaan ay kuu noqdeen xalaalowga markaa weyn oo ka dumarku ay ku xalaaloobayaan isaguna waxa uu dhacayaa markuu qofku la yimaado dawaafulifaada oo ninku ama qofkii xajiyaya intaanu dawaafulifaada la iman dumarkii waxa weeyaan xalaal u noqon maayaan intaa dabadeed maalintaa tobnaad acmaasheedu intaa ayay ku eg tahay maalinta koob iyo tobnaad iyo labiyo tobnaad iyo saddexiyo tobnaad qofkii isagu aan degdeg ahayn habeenadooda in mino loo hoydaa waa waajib maalintii haddaad doonaysa minaha joogina meel kala tag laakiin habeenkii inaad mino uhoyataa waa waajib qofkii shaqo adag hayunbuu rasuulku u rukseeyey sida cabbaas oo dadkii xujaajta ahaa biyihii zamzamka u diyaar garaynayay markaa qofka isagoo kale lamidana de waa loo qiyaas qaadanaya soo qofka xanuunsanaya tusaale ahaan ee dhakhtar makaa yaalle la dhigay ama qof xanuunsanayo qofka ku hayo oo kale qofkii calaa kulli xaal wax dhibaato ku kalifay mino inuu ka maqnaada aani jirin inuu habeenadaa mino u hoydaa waajib saaran weeye habeenadaa mino waa loo hoyanaya maalintii maxaa la qabanaya maalintii koob iyo tobnaad iyo labiyo tobnaad iyo saddex tobnaad maxaa la qabanaya waxaa la qabanaya waa jamaraadkii baa la tuuraya oo maalintii tobnaad waxaa hi jamratulcaqabo qura la tuuranayay laakiin maalmahan saddexdiiba waa la tuuranaya waxaa laga bilaabaya jamratu asuqra ta yar ayaa laga bilaabaya xagga mino u xigto markaad u tuurato sidii hore aynu uga soo warramay axkaamteeda aynu soo sheegnay waxaa sunna ah inaad xagga midigta aada u yaro leexato dhinacaaga midig dabeetana halkaa xagga qible intaad u jeedsato aada ducaysato duco dheer buu rasuul alla halkaa uu ku ducaystay oo qadar suuratlbaqara la akriyo leeg sida ibnu cabbaas radiallahu canhu uu tilmaamay ducada marka ducaysto waad ka dhaafi doontaa iminkao kale waa zaxmay haddaad tiraa dadkaad dhibi ama adaa lagu dhibaatay waad ka soo gaabsan kartaa ducada oo marka horeba waajib ma ah khayrun baad raadinaysa iyo barako waxaa ku xigta waa alwusta tii dhexe ayaa ku xigta iyadana sidii jamradii hore maalinta aynu ka warranay loo tuuraya ayuun baa loo tuuraya axkaamta ramyigu iyadu isbedeli mayso markaad tuuristii dhamaysato waxaa sunna ah xagga bidix inaad u leexato oo dabeetana qiblada aad qaadisho aad ducaysato sidii markii horeba tii horeba aad kusoo samaysay laakiin midna midig baa loo leexanaya ta hore ta labaadna waxaa loo leexanayaa xagga bidix dabeetana tii saddexaad baad tuuranaysaa waa jamrat lkubra waa ta xagga maka uxig iyada tuurashada markaa dhamaysto aag istaagi maysi ducana ma laha midig iyo bidixna loo leexan maayo waa inaad iska tagtid wey maalmaha ayaamu tashriiq la yidhaahda ee saddexdaa qofkii isagu aan degdeg ahayn waana sidaa afdalkaa ee saddexdaba mina joogaya waa inuu sidaa u tuurto jamaraadka hadda waxaa isweydiin loo masale muhima goorma ayaa ramyu jamaraadku uu ka bilaabmaya maalmahan maalinta hore waxaanu wuxuu bilaabmaya rasuulku goor barqaab u tuuray laakiin maalmahan koob iyo tobankiiyo labayo tobankiiyo saddex iyo toban goormuu ka bilaabmaya wuxuu ka bilaabmaya salaada duhur marka la tukado kadib oo salaada duhur markuu tukado kadib buu rasuulku tuurtay sida uu yihi jaabir ibn cabdillaahi wa ama bacda dalika fabacda zawaal rasuulkuna wuxuu yihi xajka aniga igaga dayda markaa qofka tuurto salaada duhur ka hor waxaynu leenahayna caddaynaynaa ramyigiisaasi ansixi maayo xajkaaga ha iska khasaarini oo waajibaadka xajka qaar ka mid a ha iska dayici ramyuljamaraadku waajibaadka xajka ayuu ka mid yahay markaa fuqahada qaarkood baa masalada caynkaasi iyo fududaysta oo dadka iminka cidhiid iyo waxbaa jire gelin horeba iska tuurta waxani waa cibaada waktigeedii lagama rari karo waana sida culimada badankooda ay ku tegeen afarta madhabna waa sida ay qabaan wey in la tuurto bacda zawaal maalmaha koob iyo tobanka iyo labiyo tobanka iyo saddex iyo tobanka qofkii markaa isagu degdegsan maalinta labiyo tobnaad markuu jamaraadka tuurto waa iskaga tegi karaa mina macna waxay noqonaysaa in xajkiisu u dhammaaday laakiin waa inaanu gabalku ugu dhicin oo habeenka saddexiyo tobnaad aanu kusoo gaadhin hadduu habeenka saddex tobnaad uu kusoo gaadhay inuu uhoyda ayay noqonaysa qofkii isagoo aan degdegsanayn waa sidaa afdalkaaye dee habeenka saddex tobnaadna waa inuu isaga hoydo maalintaas saddex tobnaad markuu jamaraadka tuurto khalaas acmaashii mina uu ka qabanayo way dhamaatay waa inuu iskaga yimaado wey wuxuu usii joogo dambe ma jirto intaa markuu dhameeyo qofkii xaajka ahaa waxaa acmaashii xajka uga hadhay waa tawaaf alwadaac waa tawaafka lagu sagootiaayo kacbada sida saxiixaana waajibaadka xajka ayuu ka mid yahay gabadhii xayda iyadoo weli aan la iman ayuunbaa loo rukseeyey inay iskaga tagto oo tawaafulwadaaca iyadu waa iskaga tegi kartaa waa ka safri kartaa mar hadday tawaafulifaada ay la timi laakiin dadka kale waajib bay ku tahy inay tawaafulwadaacay la yimaadaan oo sida uu yihi cabdullahi ibnu cabbaas waxaa la amray dadka in maka intaanay ka bixin shaqada u dambaysa ay qabanayaan ee meesha ugu dambaynaha inay noqoto kacbada inay kusoo dawaafaan marka tawaaful wadaaca goormaa lala imanaya waa marka qofkii xajiyey ee xajka dhamaystay maka uu ka safrayo wy hadduu maka sanad dib usii joogo sanadkaasoo dhan de tawaaful wadaaca la iman maayo markuu ka baxaya ayuunbu la imanaya hadduu bilo joogo hadduu maalmo joogo calaa kulli xaal markuu maka ka safrayunbuu la imanaya markuu tabaabushihii safarkiisa uu dhamaysto ee waxba aanay ka dhul oolin ee uus idhaahdo iminka ayaa dhaqaaqaysa waa inuu tawaaful wadaaca ula yimid waa inaanu isagoo tawaaful wadaac la yimi maka aanu iska sii joogin ilaa inta safarkiisa waxyaabaa kaga xidhan mooyaane waa iminka xujaajtii oo kale basaskii marka la saaro waxaa laga yaaba basaskii saacado badan inay la sii joogaan magaaladii maka ama iyagoo tawaaful wadaacii soo sameeyo o baskii sugaya in baskii jiddo geyn lahaa inuu ka harsaamaa dhici karto markaa dib udhaca noocaas oo kale ah ee qofku isagu aanu uqastinin dhibaatama laha lakin waxaa la diidaye inaad maka aada iska sii fadhido iyadoo waxa weeyaan tawaaful wadaacaad soo samaysay haddii markaa tawaaful wadaac adigoo soo sameeyey aad maka haddana iska sii joogto cudurdaar la-aan dee wadaaca noocaasi ka ansixi maayo tawaaful wadaac kaleed la timaado ayay noqonaysaa ilahi subxana watacaala khayrka wanaagga inoo suurtogeliyo rabbina tabaaraka watacaala dadka muslimiinta dhammaantoodba ha u fududeeyo alxaja ilaa beytihi alxaraam rabbina tabaaraka watacaala kelimaadkaasi aynu maqalnay dhammaanteenba inta waxa weeyaan iminka maqashay iyo inta maqli doontaba ilahay subxaana watacaala ha ku anfaco ha kana dhigo kelimaad ilaahay daraadiiya oo ilaahay uu ka yeelo fi miizani xasanaatina jamiica wallahu aclam waxka wabilahi tawfiq w sal allahu ala nabiyina mxamed wcala alihi wasaxbihi waslama tasliima kasiira